galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab jimco ah labayo labaatanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka midurban iyo bogga v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadaheynaya maxamed bashiir iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno siyaasadda somalilan waxaanay u shaqayn lahayeeno murankan u bixilahayo u soo noqnoqonayaana mar walba ciddii talada haysa sidaa ku hayaysan jeclay tahay sidaa ku hayso ayay jeclaa tahay dee waxaa la yidhi war haddii meeshii dee masaajid laga qayliyo xagge loo kaca baarlamaankii waa ciddii kala reebaysa iyagiiba ansixiyey xalku waxa weeye xisbiga waddani inuu oggolaado komishinkii oo aynu doorashada u dareero
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan khudbad uu shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka hor jeediyey ergeyga qaramada midoobe ee soomaaliya james swan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa sheegay in isbahaysiga qowmiyadaha ku salaysan ee haya talada dalka ethoobiya uu haatan u xuubsiibtay inuu noqdo hal xisbi hase ahaatee koox muhiim ah ayaa qaadacday tallaabadan saddex xisbi oo ka mid a afarta xisbi ee ku midaysan isbahaysiga e b r d f ayaa khamiistii isku raacay inay ku midoobaan hal xisbi oo ay ugu magac dareen prosperity xilli bisha mey ee sanadka soo socda la qorshaynayo inay dhacaan doorashooyinkii guud ee dalkaasi go-aankan waa mid loo dhan yahay waxaana meel mariyey dhammaan xubnaha xisbiga waxaana ku midoobi doonnaa xisbi qura taasi oo muhiim u ah inaan xoojinno awooddeenna si aan uga wada shaqayno himilo guud ayuu yidhi ra-iisul wasaare axmed laakiin jabhadda xoreynta shacabka tigriyan ee loo soo gaabiyo t b l f oo ah xisbigii ugu awoodda badnaa oo ah xisbigii isbahaysiga e b r d f ugu awood badnaa wakhtigii uu talinayay ra-iisul wasaarihii geeriyooday ee mele sanaawi ayaa diidaan inay qayb ka noqdaan xisbigan cusub gadaajow reeda oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga t b l f ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu aanu raacin nidaamka saxda ah uuna haatan yahay uuna hanaankani yahay mid aan dimuqraadiyad ku salaysnayn e b r d f ayaa waxaa aasaasay dabayaaqadii kun sagaal boqol iyo siddeetanadii kooxo jabhado ah oo sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii xukunka dalka etoobiya ka tuuray maamulkii kalitaliska ahaa ee mingiso xaylo maryam madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha bakistan imraan khan shalay oo khamiis ahayd isagoo uga mahad celiyey dadaalka islaamabad ku fududaysay in la sii daaya laba qof oo reer galbeeda oo lagu afduubta afghanistan wada sheekaysigani waxa uu yimid kadib markii talaadadii la isweydaarsaday maxaabiistaasoo keentay sii deynta kevin king oo u dhashay maraykanka iyo timori john oo u dhashay dalka australia oo labaduba ahaa macalimiin jaamacadeed oo lagu afduubtay dalkaasi afghanistan waxaana afduubtay maleeshiyaadka daalibaan tan iyo sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka ayayna haysteen waxaana sii deyntooda ay ku bedesheen saddex sargaal oo sare oo ka tirsan daalibaan oo u xirnaa dowladda afghanistan qaan ayaa mar kale xaqiijiyey sida ay bakistan uga go-an tahay nabad ka dhalata afghanistan iyo hanaan dibu heshiisiineed oo keeni kara xasilooni siyaasadeed qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare qaan ayaana lagu sheegay in labada hogaamiye ay isku raaceen inay sii wadaan wada shaqayntooda si horey loogu sii waday ujeedooyinka ay wadaagaan labada dal aqalka hoose ee baarlamaanka dalka ruushka ee duuma ayaa si aqlabiyad leh ku meelmariyey sharci u ogolaanaya xukuumaddu inay ku qeexdo suxufiyiinta iyo qorayaasha mareegaha iyo warbaahinta bulshada wax ku qoraa inay yihiin wakiillo shisheeye hindise sharciyeedkan ayaa u baahnaan doona in golaha sare ee senadka ay ayidaan kadibna uu saxiixo madaxweyne valadimir putin si uu u noqdo sharci sharcigan ayaa waxaba waxa uu ballaarinayaa bartilmaameydsiga ay xukuumadda horey ugu haysay warbaahinta gaarka ah oo dalal shisheeye laga leeyahay iyo sidoo kale enji oyo dalka ruushka laga leeyahay sharcigan ayaa waxaa aad u dhaleeceeyey hay-adaha xuquuqda aadanaha oo ku tilmaamay mid caburin ah halka taageerayaasha kremlinku ay ku ammaaneen ayna ku tilmaameen mid ilaalinaya madax bannaanida ruushka shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha la shaqeeya v o a iyo radio free asia iyo warbaahin kale ayaa loo badinayaa in sharcigan cusub uu bartilmaameedsan doono macadda sida xukuumadda ruushku ay ku dhaqangelin doonto xayiraadda lagu soo rogayo shakhsiyaadka loo aqoonsado wakiillo shisheeye
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ergeyga gaarka ee qaramada midoobay james swan ayaa shalay khudbad ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in baarlamanka soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada dibna u eego sharciga xisbiyada bisha disembar waxaa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in la furfuro masraxa siyaasadeed islamarkaana ay dadka fikradahooda dhiiban karaan isna abaabuli karaan khudbadda uu jeediyey waxaa warbixinta nooga diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil james swan ayaa khudbaddiisii ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii ugu dambeeyey isagoo iftiimiyey in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay-adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dowladda dhexaba deegaana laga qabsaday ururka al-shabaab dhaqaalaha oo kor u kacay iyo in hore loo mariyey maaraynta hay-adaha dowladda swan ayaa sheegay in horumaro kale laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey warbixintii hore ee uu golaha qaramada midoobay ka siiyey soomaaliya saddex bilood ka hor isaga oo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi remains on the path to debt relief with favorable assessments by the International Monetary Fund and strong creditor support.
soomaaliya waxay u jeesatay in laga cafiyo deymaha qiimeyn wanaagsan oo dani ugu jirto ayuuna sameeyey ururka sanduuqa lacagta adduunku qorshaha horumarinta qaranka ayay dowladdu samaysay ciidamada dowladdu weli waxay gacanta ku hayaan deegaano ay al-shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeellada hoose dhinaca diblomaasiyadda madaxweyne farmaajo iyo dhigiisa kenya uhuru kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay gaadheen heshiis ay doonayaan inay caadi kaga dhigaan xidhiirka labada dal james swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi After more than a year without effective cooperation between the central government and key wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad tirsaday waxay caqabad xoogan ku noqotay in lagu guulaysto hadafyada qarameed ee soomaaliya hogaamiyeyaasha soomaaliya waa inay si deg deg ah u soo afjaraan khilaafkaasi waxa uu sheegay master swan in si loogu guulaysto ajandaha soomaaliya ee sannadka labada kun iyo labaatanka ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed isagooo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states, between the executive and tani legislative.
waxa ay qayb ka noqon doontaa wada hadal iyo isu tanaasulid dhex mara dowladda iyo dowlad goboleedyada hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore hogaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba james swan waxa uu ku ammaanay inay dowladdu xaqiijisay inay dhaqaale u qoondaynayso wejiga hore ee dhaqaalaha ku baxaya isdiiwaangelinta iyo magacaabidda guddiga qaranka doorashooyinka maadaama oo ay doorashadii soo dhowdahay master swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha qaranka ee dowladdu in ay ilaaliyaan in la helo waddo siyaasadeed oo toosan dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan in la helo warbaahin madax bannaan dadku abaabuli karaan inay kulmaan socdaali karaan si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan waxaa kaloo ugu baaqay dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka waxa aanu yidhi I call on all political leaders to act with responsibility. to waxaan ugu baaqayaa hogaamiyeyaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas-uuliyadi ku jirto ka fogaadaan rabshadaha ayna ilaaliyaan shuruucda u taalla hay-adaha issue qaranka violence and to protect the integrity of national institutions.
master swan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in ay iminka soomaalidu u soo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada waxaase uu hoosta ka xariiqay in xiisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday jubbaland bishii ogost ay weli khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama waxa aanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xaliyo james swan ayaa maruu soo hadal qaaday somalilan waxa uu sheegay in hargeysa iyo muqdisho xoogga saaraan baahiyaha shacabkooda isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi we urge authorities in both Mogadishu and Hargeisa to focus on the needs of the population and to remain.
hargeysa iyo muqdisho waa inay xoogga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda waana inay maskaxda u furaan dadaallo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal iyadoo la filaya in doorashooyinka baarlamaanka somalilan la qabto sanadka labada kun iyo labaatanka hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyatalqowlka iyo xuquuqda aadanaha It is important that political freedoms and human rights be respected there too.
ugu dambayntii master swan ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyey inuu soo dhoweynayo dadaalada ay ciidamada amisan iyo soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha oo ka waarta soomaaliya warbixintaasina waxaa isuu kaaya soo duweeya cabdi xaafid cawil ismaaciil
madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo muddo toddobaad ah ku sugan buurama waraysi uu siiyey v o e da waxauu kaga hadlay waxyaabaha muddada ay isaga iyo wafdigiisu u joogeen gobolka owdal iyo waxa u qabsoomay waryahayaga haashim sheekh cumar good ayaa madaxweyne ku-xigeenka waraystay
aad baad u mahadsantahay runtii waxaan ka nimidnay muddadaa saad sheegtay toddobada cisho aan u joognay gobolka awdal runtii waxyaaba aan looga baran kasoo baxbaxeen dad af ku hadlay iyo kuwa adin iyo jabhadnimo kaga dhawaaqayn halkan gobolka ay kasoo baxbaxeen toddobaadyadii ugu dambeeyey ama bilii u dambeeyey ilaahay mahadiisa waxaan muddadii markaan joognay sideedadaa cisho kulamo gaar markaan aan la yeelay qaybihii bulshada kala duwan runtii waxay noo muujiyeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada inay arrintaa ka xun yihiin cidda waxaa ku hadasheen tahay qaybo yar oo maaragtay si khaldan u fikiray qaybahaasina in maaragtay intii badnayd een, ay ka noqdeen markii odayaashii iyo aqooyaankii gobolku ay intaanaan gacan dowlad laisgaadhin ay ka dadaaleen inay dowladdiiyo isku dhacaan dadkaa shicibku ayna ku guulaysteen inay maaragtay dhalinyartii caynkaas ee jabhadda ku dhawaaqday inay firka kala noqdaan marka runtii aad iyo aad bay gobolku noo soo dhoweeyey waxayna noo muujiyey inay ka xun yihiin nabadgeedarrada lagu hadlay iyo jabhadaha laga dhawaaqay gobolka awdal dad badan baa waxay aaminsan yihiin in dadkan reer awdal ee guuxu ka imanaya ay tabasho ka tabanayaan dhinaca xukuumadda in aanay ku haysan saamigoogii iyo wixii ay xaqa u lahaayeen arrintaa maxaad ka odhanahay Ee, way jirtaa arrintaasi Een, reer awdal waxaan ognahay inay tabasho guud ku jirto oo u dhan yihiin tabashada laakiinse tabashadaasi ma ahayn macnaheegu inay ay ku doonaan qori ee waxay ahayd in miiska wadahadalka wixii ay tabanayaan sababtoo ah shacab kasta oo caalamka jira ay- iyo een, een, ma- ma- lagama waayo tabasho inuu dowladdiisa ama kolba xukunka jira inuu wax ka tawdo marka tabashadaasi waa mid jirta gelina soo jiitantay xukuumaddii tan ka horreysay ee aan ka midka ahay oo hogaaminaya madaxweyne axmed maxamed usilaanyona loola tegey waxna uu ka mar uu ka qabtay markii iminka hadday wax ka sii dhiban yihiin hadda wax mar walba loo ogol yahay waa in dowladdan cusubna muddo kooban oo duruufo badan la kulantay xagga bariga dagaala kala kulantay ay joogtay marka waxaan meeshaan isku aan meesha isqabanayn wixii tabasho ahaa in lagu doono qori iyadoo maanta qarni koob ataan runtii aan marayno taasana meesha reer awda looga fadhiyin tabashadii iyo wixii ay maaragtay xukuumadda ka ta- ay ka tabanayaan mar walba diyaar baa loo yahay laakiinse waxa weyaan waxaan isla garanay imika in arrintaa ahayd qoriga gacanta lo- lagu qaatay inayn mid gobolka iyo qaranka somaliland midna dan ugu jirin saa darteedna ay maanta u dambeysay odayaasha isla garanay in cid kasta oo nabadgelyada carqaladeynaysa dhan laga wada noqdo gobolkana nabadgelya lagu yaqaano ee ummadda af soomaaliya ku hadasho dhan ugu soo hirinayso ee ummadda reer somaliya ugu soo hirinayso uu hooyadii ku yahay tacliinta uu hooyadii nabadgelyada ku yahay waxaan isla garanay inan ina- inay ilaashadaan magacaas ilaashadaan wixii dhibaato u geeniyana kusoo gaadhsiinaya dhinac dhinac u jeestaan waxaa jira oo kale dhallinyar fara badan oo jaamacadaha gobolkan ka qalin jebinaysa una dhaalatay gobolkan dhallinyartaa sanadba sanadka ka dambaysa tiradooda ay soo badanayso maxaa qorshe idinka yaala inaad shaqa abuur u samaysaan Een, aan waxaan qabaa shaqa la-aantu gaar ahaan awdal uma hayso- gobolka gaar uma haysato sababtoo ah maada- maadaama somalilan ay muddo dhowraa tar sannadood ay deganayd dabeedna tacliintii ay een, ugu- albaabada ugu timid ama magaalooyinkooda ugu tagtay dhalinyarta dadkii aad wax u barteen qarankanna weli qaran la ictiraafsiya maaha shaqa la-aantu markaa shaqa waa mid ka siman gobolada soomaalida o dhan ka siman marka mar walbana xukuumadda kasoo joogtaayey kolba intii eh, awoodeeda waxay- waxaa lagu fikiraya in sidii shaqo loo abuuri lahaa sidii caalamka maalgashi sharikada caalamiga loo soo jiidan lahaa sababtaa inta yaraynu hayno een soo fiican jas ku nalnamaaye wuxuu ku filaa dhowr atakaa sannadoe soomaaliya deganeed wuxuu ku filaa un amnigeena aan ku naaloonayno iyo maaratay adeegyada maaratay shaqaalaha adeegyada macalimiinta iyo ma dhaafo awoodeenu dhaqaalaha aynu resourcekeenu mid horumar wax weyn ka qaban karaya ama mid abuuri kara shaqo abuur weyn maaha laakiinse waxaa lagu dadaalaa mar walba sidii loo soo jiidan lahaa sharikado caalami oo shaqo abuur adduunyada wadan kelidiis ku filan ma jiro waxay naga xidhan maanta institutionska caalamiga hayee maalgelin laha wadanka sida banki adduunka i m f t african development banki oo mashaariic badan abuur laha isla markaana waxaa kaloo dhan naga xidhan maalgashayaasha caalamiga oo inta badan caqabad ku tahay aqoonsi la-aanteena ay ku tahay laakiinse iminkaas waa xoogaa rajadu dhowrkii sana u dambeysay toddoba sideed sana u dambeysay way soo kordhaysaa oo kambaniya badan ba ayaa ku dhiiraday iyagoona wadanku la ictiraafsanayn inay maalgeliyaan sida d b wel oo kale waxaana la go-aamiyey dowladda weliba madaxweyne musabixi in wax yara kolba resource la helana in loo si siman dhalinyarta jaamiciinta reer somaliland loogu qaybsao ama tartan imtixaanka u galaan oo saaka ugu soo kala baxaan fursadaha
muddooyinkan dambe waxaa khilaaf idinka dhexeeyey ka xukuumad ahaantiina iyo axsaabtii mucaaridka gaar ahaan xisbiga wadani murankii wuxuu dhaliyey in mudaharaadyo ku baaqo guddoomiyaha xisbiga wadani cero arrintaasi waxaad kaga jawaabteen xadhig miyaan la odhan karin dimuqraadiyaddii iyo furfurnaantii ka jirtay somalilan xukuumaddiinan madaxweyne muuse madaxweynaha ka yahay adiguna aad ku-xigeenka ka tahay imiga wakhtigan dambe tallaabooyin aad adag oo dhinaca xadhig ah ayaad ka qaadasaan dadka idinka soo horjeeda runtii waxaad moodaa dimuqraadiyaddu wax nagu cusub weyaan somaliland xorriyad kamila iyo dastuurka qofka siinaya laakiinse waxaad moodaa in dadka ay ka badbadinayaan oo xadkii dimuqraadiyaddu siinaysay ama sharciga qofka muwaadinka siinayay in laga badbadinayo oo waxayna noqday in aflagaadooyin iyo kicin dadweyne oo ah wax u dhimaysa nabadgelyadeennii yaran haysanay marka qofku markuu soo dhaafo khadkii soo dhaafo xadhiga wuu imanayaa si lagu joojiyo sharciga lagu joojiyo runtiina waxa weyaan arrinbaa commission baa la magacaabay commissionkii sidee doontaha u dhacdo haddii mar hay-adihii sharci dejinta u sarreysay haddii mar commissionka ansixiyeen qof ay diidayaan ama lesli u arkayaan in maarata inuu meel ka soo jeedo ama xisbi ku tirinayaan ana waxaan qabaa qofkii mar haddii uu berri commission galay oo la dhaariyo commissioner muakhirka noqonayaan dee in laysku dulqaato oo laba maganaysa oo anan dee qof ummadha aan loo kicin maanta nabadgelyada aan haysano in qof qof ay u arkayaan iyagu isleeyihiin waa xisbi annagu sida waxaan leenahay xisbi beribuu xukuumadda u shaqeynaya lakiinse dee madaxweyne u arkay inuu nin dee hawshaa qaban kara u arkay u magacaabay hay-adihii sharciguna ay ansixiyeen dee inay fas ka dhigaan oo runtii dee qaranka dhan ay maarata ku dumiyaan ama fadqalla ka kicinu ma qabo laakiinse in si furan looga hadlo qaabaan mudaharaad hayn inay wadda uga hadlaan bay qurux badneed baan leeyahan waa dee dacwo xitaa ka qabaan aad buu u mahadsan yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi zaylici oo u waramayey wariyahayaga haashim sheekh cumar good xisbiga mucaaradka ee wadani oo mas-uuliyiintoodu ay la hadleen idaacadda v o a kal hore waxay sheegeen oo ay ku adkaysteen in ujeedadoodu ay ahayd inay taageerayaashooda kula hadlaan xarumaha xisbigooda si ay xog uga gudbiyaan toddobaadkan waxa ay sheegeen inay hakinayaan isku imaatinkaasi si ay fursad u siiyaan waanwaanta socota
markana maxamed bashiiro waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda somalilan gaar ahaana muddo kororsiga iyo dibuudhacyada doorashooyinka ee soo celceliyey muranada siyaasadeed ee xukuumadda iyo mucaaradka waxaa hargeysa noogu soo diyaariyey qadar maxamed cakulle
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa barnaamijka falanqaynta jimcaha waxaannu toddobaadkan kaga hadlaynaa muran siyaasadeedka ku soo noqnoqda somalilankaasi oo qiyaastii tobankii sane ee u dembeeyey marba si u dhacayey laakiin ujeeddada guud iskaga mida waxaana barnaamijka marti iigu ah maxamed jaamac axmed waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada waxaase uu miiska ku fadhiya oo doodan uu kaga qaybgelaya mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye waxaa ku xiga xildhibaan xuseen axmed caydiid waxaa isaguna uu miiskan ku fadhiyaa mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee waddani labadooduba waa sharciyaqaano waxaunaga mahad celinayaa wakhtigooda maadaama komishanka ama guddiga doorashooyinka laga hadlayo waxaan ku casumay barnaamijka guddoomiyihii ugu horreeyey ee komishankii ugu horreeyey somalilan sannadkii labadii kun iyo labadii cabdilaahi cabdi xaaji cumar oo cabdilaahi jawaan loo yaqaano ku soo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka falanqaynta jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o e in kasta oo muranku heerar kala duwan uu soo marayey laakiin waxaa toddobaadkan ugu dembeeyey uu cirkays ku sii shareeray markii mas-uuliyiinta xisbiga waddani ay ku baaqeen in kulan ay isugu yimaadaan taageerayaasha xisbigu xarunta dhexe ee gobolka marooti uu xisbigu ku leeyahay haddaba su-aasha ugu horraysa waxaan siinayaa xuseen axmed caydiid n xuseen maxaa keenay iminka inaad ku baaqdaan isu soo bax waxaynu dee la soconnaa horta sannad iyo badh ayaa doorashooyinka dib inooga soo dhaceen muran siyaasi ahoo taagnaa darteed murankaa waxaan u nisbaynayaa dadku hadday shaqo galaan oo doorasho la galo waa la dhaliili karaa cidi waxbay ka tirsan kartaa eedaa la soo jeedin karaa waa wax la eegi karo oo dee laga gungaari karo xeerkaa tilmaamay waddada loo marayo arrintii berigaa doorashadaa ka soo bilaabantay ee saluuggaas yimi ee komishanku inuu dhinac noqday lagu eedeeyey ee madaxweynaha loo gudbiyey ee aanu madaxweynuhu marin waddadii xeerku tilmaamay ee ahayd inuu guddi madax bannaan u xil saaro oo waxay la timaado soo hesho riboor warbixintaay keento uu ku go'aan qaato sanad iyo bar madaxweynuhu taasu diidana ninka la leeyahay dee waa loo wuu u exday komishanku waa isaga waa madaxweynaha komishankii maanuu beri yeelin aaddiina kuma laguma caddayn ha jooga meesha uu bay noqotay murankaasi wuxuu inaga qaatay iyo siduu madaxweynuhu u dub u hortaagnaa ee qodobkaa uu u diidanaa qodobkaa tilmaamaya marka arrimaha kor ku xusan waa marka la soo eedeeyo la dareemo waxaa madaxweynuhu magacaabaya guddi baadhiseed oo ka soo warbixisa si uu ugu go'aan qaato eeg markaasaa ina xabniday ma garanaysa sanad iyo barba inaga qaadaysa siday doontaba ha noqotee layna soo dhexgeli la dhammee heshiis baa lagu qoray nooshin baa lagu heshiiyey in bal komishankiina la bedelo ka dambena la kordhiyo oo laba xubnood lagu daro oo labada mucaaradkaa loogu daro beesha caalamkaa inugu dhexdhexays inugu dhexdhexaadisay madaxweynuhu markaaba niyad wanaag madaxweyne muuse biixi niyad wanaag kama ahayn waayo xeerkaa soo maray shan wax ka bedel oo hore wax ka beddelkii lixaadee uu samayn lahaa madaxweynuhu wuxuu yidhi xafiiskayga ka bixi maayo baarlamanka halaga halaga halaga ha laga gudbiyo saxiixiisuu diidayey inuu ka muuqdo oo dabeedna uu ku yeesho saameyn ku yeesho mudanayaashiisoo bahalkaasi ku horgalo golahaba iyadoon la gaarsiin waa tii la dilay kulmiyaa dilay ma garanaysaa mooshinkaa waa la liqay haddana beeshii caalamku ku maslaxday xisbiyada mucaaradkaa in doorasho lagu galo aqbalay kii cusbaayaa la soo xulayey ee ay ahayd wixii marankii horo keenoo dhan inaanu ka hadhno afartii jihee laga soo xulayey xaggii guurtida iyo labadii xisbi mucaarid saddexaasba way iska ilaaliyeen wax muran keena inay inay inay keenaan madaxweynahay ka dhalatay madaxweynahay ahayd inuu ku ilaaliyo xubnaha kale inay wax shuruudaha buuxiyey ilan tiro uun maahee shuruudaa la socda anigoo kale iyo kaadeeran dhamaysto anigoo kale dee ima ogolo xeerku ee kada qof walba uma ogolo xeerku anigaygana u ogolayn waxay haddii aniga laysoo qoro dee inuu madaxweynuhu eeguhu ugu celiyey siduu ugu celiyey xubintii hore ee gudoomiya golaha guurtigu labadii xubnood ee uu soo xidhay hore siduu mid ugu celiyey xubintii foosi loohan jiray ee weliba laba munaasabadood madaxweynuhu uu ka sheegay inaanu wuxuu ku celiyi jirin oo ku ixtiraamay ee foosi hadlay waxaan ka wadaa waajibaadkiisa ahayd laguma dhalilaya madaxweyneha waajibkiisa ahayd xubintu uu arkay inaanay buuxinayn inuu celiyo laakiin taa macnaheedu maaha kuwiisa inaanu ku eegin shuruuda maaha dee xubno aanu shuruudihii ku eegin xubno aanu heshiiskii ku eegin xubno murankii hore mid ka soo hadhay anigoo ixtiraam u haya inanta oo sharaf inan sharafla ay tahay haddana waxay ka mid ahayd komishan la eedeeyey oo aan arrintoodii la baarin uu madaxweynihiis hortaagay in la baaro oo aan lana beri yeelin waxna lagu caddaynin ee kada lixdii hore dembi kuma hadhin oo iyadu beri kamay noqonin waxa lixdii kala reebay baa iyadana reebaya maogta xubnihii kaleo dhan wuu iska ilaaliyey madaxweynuhu wuu keenay markaa murankaa maanta madaxweynahaa soo kiciyey golaha geyntiisii baa timid maaha uun madaxweynuhu inuu dayidhaa golaha maxkamadee isagaa ah sharci ilaaliyaa koowaad ee dalka isagaa ah oo inaaliyaa ahayd oo horaa loo ilaaliyeyo maxamed xaashi cilmi guddi diiwaangelineed oo u horreysay waa reference wixii la maray waddadii la maray baa sharci noqota maxamed xaashi cilmi waa la celiyey bergi guddi diiwaangelineed iyo commission mid ahayd mooyaane kii ugu horreeyey commishonkii xigay labaad ilhaan maxamed jaamac baa laga celiyey oo daahiriyaa la celiyey oo xisbiga kulmiye soo soo diray commishonkii maxaanku rahdaa afraad ee imaka xilku ka dhammaanayo waxaa laga celiyey maxamed cismaan fadal oo ay soo xisbiga wadani soo diray waxaa lagu celinayaa waa xisbi baad ka tirsan loo aanaynaya madaxweynuu imaka kanuu celiyey xisbi wadani buu aaneeyey bal adeegada kuwiisa marka loo aanaynayo qofkii kaambeynka ku soo dhaweynayey qofkii ololaa u soo dhaweynayey qofkii kulmiyaynu lahay hortiina ka ahaa markuu qorayo madaxweynuhu dee markaa baleeg murankii halkaasuu dee ka abuurmaya maxamed jaamac waad maqlaysaa oo degeysanaysay maxaad ku jawaabaysaa waxaan ku jawaayaa bismillahi raxmaan raxiim horta xisbiga wadani waa xisbi qaran oo xuquuqaad badan leh oo sharcigu siiyey lama diidana tallaabada ay hadda qaadeen ee ay dadka isugu yeedheen arrin ku xidhan komishin la ansixiyey ma ahe eh waxa weeyaan waa mid siyaasi oo isagoo awooddiisa horta uu ku eegayey bay ahayd sharcigana wax ka baxsan bay ahayd waxa weeyaan qodobka tobnaad ee xeerka konton iyo kow baa tilmaamaya nooca isu soo baxa ah ee la samayn karayo iyo sifaha loo samayn karayo haddii ay iyagu doonayaan oo sharciga ilaalinayaan waxay weydiisan lahaayeen in ay tagaan xafiisyada ay khusayso oo ay weydiistaan inay dadka weynaha ku shirmaha xaruntooda shir bay ku qabsan karaan shirarka cidda ku qaban kartana waa la yaqaanaa guddida fulinta hogaanka waa la yaqaanaa tiradaas intay tahay laakiin intaan mikrofon qaato haddaan idhahdo dadka weynaha somalilan ee caasimadda ku nool ee ayidsan xisbiga wadani ha isugu yimaadeen barita xarunta xisbiga waa la garanayaa inay fawdo tahay waa la garanayaa inaanay xir shir xarunta ka dhacaya ahayn ay mudaaharaad tahay mudaaharaadkuna sharci buu u baahan yahay horta wax weyn taa way ka baxeen arrinta uu ka hadlayo ninka la yidhaahdo xildhibaan xuseen ka hadlayo ee la xidhiidha komishinka labaa isaga khaldan maantaynu joognaa xubinta komishinka ah qodob baa tilmaamay labayo toban la yidhaahdo shuruudaheeda iyo waxa lagu xulo sida loo soo xulayo cidda soo xulaysa iyo inta ay marayso cid baa soo jeedisa cid baa loo soo gudbiyaa golaa loo gudbiyaa guddi buu hortagaa golaa ansixiya ama diidha maalinta uu qofkaasi noqdo qof golaha wakiiladu ansixiyo xuseen ka mid yahay waxa weeyaan xuseen hadda oo aynu fadhiinu dastuurkii jebiyey hadda oo aynu fadhiinu xeeroosaadkii jebiyey golaha waxa weeyaan inta badan baa inta yar baa inta badan u hoggaansantaa go-aanka golahayaga wakiilada ka soo baxay oo aanan anigu u codaynin waan ku khasbana waan ku gowracnay waana ilaalinaya waana ku doodaya inuu yahay go-aan jiroo sharciya waxa weeyaan wuu fadhiyey go-aankii golahu ku ansixiyey riiraac riiraac waa la soo jeediyey cid baa soo jeedisay waxa weyan golaha loo soo gudbiyey guddi baa loo soo jeediyey iyagoo isku soo raacay bay soo wada gudbiyeenoo golaha waxay idhahdeen wuu u qalmaa in la ansixiyo waxa weeyaan golihii baa la hor keenay golihiina wuu ku qancay inuu la ansixiyo oo uu qalmo oo wax alaa wax dhibaata ayaana jirin saasaa lagu ansixiyey horta maantay ta halkuu taagan yahay aynu taaganna waxaynu taagannahay qodobka saddex iyo tobnaad oo ah sidee buu qofku ku waayi karaa xilka komishinkaah wuxuu ku waayi karaa shuruudaha halkaa ku qoran oo ah dee horta ha shaqeeyo marka uu shaqeeyo waxaa soo baxaysa barshaalatigiisa barshaalatigiisu markaas soo baxaysaa markaasay iman kartaa inay cidi ka dacwooto markaasaa la odhan karaa musuq maasuq iyo eexbu sameeyey markaasay dacwoon karaan markaasaa la marin karaya waddadii iyo shuruudihii laakiin xubintii oo beri ah oo la ansixiyey oo muwaadina oo xaq u leh shaqadan inay qabato dee waxa weeyaan madaxweynuhuna kama noqon karo isnama kama noqon karo in yaraan ka gudbo xuseeno cabdilaahi horta inaan idiin imaada laakiin laakiin mid baan walba idinku dardaare haynaga qofaynina hanay naga kooxaynina doodda waxaan doonaynaa dhibaatooyinka muranadan siyaasiga maaha komishanka oo qura laakiin murankan siyaasiga laba kun iyo sagaalkii bishii sebtembar labiiyo tobankeedii sidan oo kale ayaa xisbigii mucaaradka xilliga ahaa ee kulmiye banaanbax u samaynayay xilligaasoo daahiryaala madaxweynehi isla doorasho dib u dhacday baa laga mudaharaadayay toban sano kadib halkii baa la jooga marka waxaan rabnaa inaynu dadka ay wax naga dhaxlaan oo u iftiimisaan sharciyaqaanana waatiin xildhibaanana waatiin labadii xusbiye muxuu ahay mucaaradkii muxaafidkiina waa ka socotaan inaad kor eegtaan baan doonaya guddoomiyii ugu horreeyey guddigii doorashooyinka cabdilaahi cabdi xaaji cumar cabdilaahi markaas si gaara ugu noqota hay-addan komishanka bal dadka in yar u sharax miyaan ahayn hay-ad madax bannaan bismillahi raxmaan raxiim way tahay hay-ad madax bannaan anu waxaan jeclahay labada xisbi dee dood bay leeyihin oo ninba aragti bay leeyihin oo ay ku hadlayaan laakiin waxaa in la mideeyey ee qof walba ku qasaba waa xeerarkaa lagu heshiiyey ee yaalla ee dalka u dejisan waxa weeyaan komishinka doorashada waa hay-ad madax bannaan waa hay-ad qaran waa hay-ad garsoor waxa weeyaan toddobada xubnood bay ahaayeen toddobada xubnood ee markaa qaab lagu soo xulaa jirta qaabkaas shuruud buu leeyahay low lamber twenty labadii kun iyo kow ayaa caddaynaya waxa weeyaan in la qaybsaday saddex madaxweynaha keenayey labana ururada mucaaradka markaa in magala xisbiyada mucaaradkaa keena labana guurtida toddobadu saas in magala siday ku socdaan waxa weeyaan marka lasoo xulo shuruudaha qofku reebaya oo ka mid ah inaanu xil qaran oo weyn hayn xil qaran inaanu hayn inaanu shaqaale dowladeed hayn inaanu dalka jumhuuriyadda dowladda meel la kaga jirin wakti xadidani way jiraa oo meelaha qaarkood labadii bilooda ugu dambeeyey inaanu shaqaale dowladeed xilka ahayn mushaharna aanu qaadan annaga kumishakeyga marka nin baa lanaga reebay shuruudahaasi qabteen haddana afar iyo shan iyo afartan cisho kadib baana laga daba keenay waxa weeyaan markaa markay ku soo ururaan madaxweynaha loo qoraya madaxweynuhu markaa qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu u gudbinaya madaxweynaha gacantiisa hadday ka baxday baarlamaanka tagto ma soo ceshan karo xubnihii awoodda kala saaridda iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxaa le golaha wakiilada ee labadan mudana ka tirsan yihin anigoo qadarin u haya aad baan maanta runtii uga xumahay inay iyagoo labaduba waa laba garyaqaan kii aanu ku soo saaray wakaa imika waan soo qaatay two thousand parliamentary electionkii waa kii go-aankii waa tii riboodkaana ka qoray kanna waxa weeyaan kii hay-adihii markhaati furka oslo university norway markhaatigii ka yimid ay qoreen labadaasaan tusaalahaan u soo qaatay waa xubnihii ugu dambeeyey anigu aan aad ugu han weynaa labadooba tartankay ku jireen waxaa ku jira ilaa dhowr iyo soddon lix iyo soddon jaamiciina oo dhallinyaro u badan marka runtii waxa weeyaan waxa weye waxaa baarlamaanku geeyo qasab bay nagu tahay baarlamaanku wuxuu leeyahay marka loo keeno madaxweynuhu guddoonka u gudbiyo waxaa loo gudbinaya guddigii kala eegeysa ee kala reebaysa guddigaasi markay eegaan shuruudihii way reebayaan ninkii aan u qalmin imikoo kale miyaan la odhan karin Waa soo reeri wada.
imikoo kale reeri reerihiibaa door ku le oo waan kuu soo wadaa reeraha waan kuuso waan kuusoo waan kuu soo wadaa waxaa nasiib darro ah doorashooyinka ugu horreeyey waxay noogu hagaagay saddexii doorasho horaa la ammaana aanu qabannay qabiil baan jirin imaka xisbi iyo hab dimuqraadi ahayd saddexdaa urur lix urur baa lagu tartamay markii saddex xisbi ahayna saddex xisbi baa lagu yara qoys baa saddex ruux oo saddex qoys saddex xisbi kale jiray nasiib darro wixii qabiil bay naga galeen qabiilkuna ma laha iyo xisbi siyaasi ah in la wadaba iyo badroon marka waxaad arkaysaa waxay ku dhex dhacday wixii hogaankii xisbiyada iyo xukuumaddiba inay ku dhex milmeen reerihii reeruna dunduma haddaad imika tira dunduma dhooba ka maydh miyay dhammaanaysaa soo socon mayso waa basashaa la dhilayo way ilka waxaan daawanaya xalay tayada loo hanj- loo jawaabayo beela ku taageerayaan buuri madow hadalkiisi oy leeyahan beesheeda raacsan laguma adyadoon karo haddaan naga aamusina waxaasaan samayna xisbiyadu inay halkaa dadka gaarsiiya waa nasiib darro waxaa iyana tusaalelan ka hadlaya wixii xajiin keenaya marka xubnaha la xulayo madaxweynaha ahaado xisbi ahaado in layska ilaaliyaa wanaagsanayd laakiin mar hadday dhacday sharcigaa loo footeeyey ee lagu ansixiyey waa in loo hogaansamaa ciddii aan ku qanacsanayn waa inay maxkamadda dastuuriga ama maxkamadda sare waa inay u qortaan ee hebel way duraan hebel baanu diidanay waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan ku diidan markaa taasay ku ansaxaysa xuseen baan doonaya inaan siiyo een, xuseen een, adoo soonoo urinaya halkaad ku darsanaysay laakiin su-aasheed waxa weeye een, yana si gaara commission u qaadanin golayaasha dastuurka wuxuu siiyey idinkiina fadhiya wuxuu idin siiyey shan sannadood madaxweynaha wuxuu siiyey shan sano golaha deegaanka shan sano guurtida sidaasi la mida laakiin waxaa muuqataa golo kastaa inuu si dhaqana inooga noqoto inuu muddo dhaafo miyaan la odhan karin waa lagu dadayaa inta kale dhuuxa muranka siyaasiga wuxuu ku qotamaa inaanay xeerarkii doorashooyinka la xidhiidhay lagu dhaqmayn oo madaxweynihii siddeed sano fadhiyaan een ugu dambeeyey madaxweynihii ka soo horreeyey siddeed sano isna fadhiya ama sagaal sano marka taasi miyaanay la odhan karin waa waa rukunka een, soo celcelinaya muran isku nooca toban sano kadib xuseen broseeskii buu maray oo guddi buu maray oo guddigii baa shuruudihii tiri wuu buuxiyey oo gudbisay oo dabeedna golina sidaasuu ku ansixiyo sidaasuu fur ku noqday imanka haddaad xisaab isu geegiiso oo aad meel dhexe ka soo qalado oo aad si weliba u ka- u kasa u qalado oo dabeedna natiijo natiijadii ka waduwani soo baxdo oo tidhaahda taasumaan ku xisaab qaadanaya natiijada ayaan ku xisaab qaadanaya halkay ka qaladantay in lagugu celiya dee fiican ma garanaysa waayo xisaabtan waa de waa rong iyada khalad ah ma garanaysa jawaabtan soo baxday waa khalad oo meel bay ka soo qaladantay guddi hoosaadkaa waxa ka soo baxay warbixin beena go-aankii golaha iyo xildhibaanadiina waxaa lagu meel marsiiyey oo lagu jujubay mar haddii guddida ay go-aankeedii sidaa yahay ha loo codeeyo qofaan shuruuddii buuxinaynu wada ognay shuruuduhu waxay tilmaamayaan qodobka saddex iyo tobanaad faqradiisa shanaad waa inaanu ka mid ahayn urur xisbi siyaasida urur oblig xisbi siyaasadeed kana madax bannaan yahay bal hadda eegada hadda kana madax bannaan yahay weeye ereygaa kada madax bannaanida ah ninka ololeeyey ee xisbina u ololeeyey ee weliba hadallada laga haya ay ka mid tahay doorashadan maahee ta dambaanu waddani soo baxayn ta dambe ayaanu waddani soo baxayn laga hayo quranta oo la hayo isagoo hadlaya codkiisii kaa ka hadlayeena kulmiyaynu nahay madaxweynuhuna hor fadhiyo isagoona kulmiyaynu nahay ee ololaynaya xubintaasi shuruuddii bay buuxin maadaama shuruuddaasi maqan tahay eegada golaha la horgeeye golaha la horgeeyey wuxuu ku bineeyey shuruuddaa ayuu ku bineeyey go-aankiisii waxna waa u heliyeen kale oo ay ka wada warhaysaan dabeedna dee wax kastoo baadila wixii lagu saleeyaana waa baadil waa nal an void baan qabaa waayo xubinta aan shuruuddeedii buuxina ee aan weliba aqoon la-aan loo ageynay iyadoo la arkayo iyadoo la hor keenay iyadoo la tusay iyadoo tuu madaxweynuhu celiye ay ka dardar badnayd ka dardar badnayd oy ka kaambey badnayd eega daadeer haddana meelmarinteedu qaarna saa lagu celiyey dee ma ahayn shuruud la ilowsan yihi oo inoo dhuubatay maaha marka waxaan qabaa maadaama shuruuddii ogaan loo jebiyey waa shuruudda lagu eegi lahaa hadduu jebiyo marka dambe haddaanu marka hore jebin maxaa lagu eegaa haddaanu marka horeba jirin maxaa lagu eegaa tan dambe waxa weeye tan dambe waxa weeye waa dhab oo doorashooyinkaa dib u dhacayaa geedi socodka dimuqraadiyadda waxay ku yihiin halis way ina burburiyeen labaynu magac ku lahayn nabadgelyada iyo geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyinku kow ka yihiin ayaynu laynagu ammaani jiray laynagu majeeran jiray oo aynu kaga duwanay afrika inteeda badan iyo iyo wadamada badan oo caalamka ah tii meesha way ka baxday anugu taa inta badan sababteeda waxaan saaraya waa komishanka doorashooyinka qaranka u xilsaaran doorashooyinka horta waana hay-ad ha madax banaanaatee hay-ad xukuumadeed weeye shaqadeeda iyo maxaanku idhahdaa arrimaheedana ku ilaalinteeda madaxweynuhu siduu hay-adaha kale ee xukuumadeed ugu ilaaliyo ku ilaalinteeduu leeyihi inay gudato xilligeeda si timely ah dhaqaale haddii laga doonaya isagaa laga rabaa oo dee wixii kaga baydha isagaa taallaa xisbiyada uma taallo wixii caalamku inagu caawiya waa halkeeda kuwii ay u qabanaysayis yidhi walaa u ahayd hadday heshiis noqon waayeen meena qayb ka mida qayb kulahayn taasna waa tan horena kaaga soo hadlaan kuri madaxweynaha ku eedaysnaa oo muranka inugu dheereeyey waaye bismillahi raxmaan raxiim arrinta komishinka haddaan intaa axmed xuseen axmed ka daba tago cidda doorashada diidan ee ay doorashadu u qabsoomi la'dahay ee ay ka suurageli la'dahay waa waddani sababtu waxay tahay doorashadii baad ogeyd golihii madaxtooyada komishinkay diideen mar labaad baa la yidhi doorashadii hala qabto komishinkii bay diideen iga bedela waa laga bedelay kii labaad bay diidan yihiin miyaad maalin kale eeg madaxweyne wuxuu diiday waxay diideen waxa la yidhaha wuxuu keenay madaxweynuhu saamigii waxa la yidhaahdo dumarka wuu keenay iyagoo ka hadlaya miad aragta weligaa dadka laga tirada badan yay ka hadlaya maaragta inantii keliya haydee ku jirtay sababtay u daba socdaan waa xidhiirka ka dhexeeya iyaga jendarka oo dhibaato ah waan meesha olwey okay waxaa la yidhaahdo madaxweyne wuxuu sameeyey hulmiye wuxuu sameeyey dumarkii waxaanu komishinkii baan keennay saamigii waa la waa la fulinaya hadda golo hor yaallaa waayahay intaa waxa weeyaan wuxuu ku xoqanayaa doorashadii baa waddani ka baqayaa haba yaraatay or qof waxma bedelo sideed toddoba xubnood weeye qof wax ma bedelo doorashadii ma qabsanaa go-aanku waxa weeyaan waa guddi waa juuri go-aan baa waa collective go-aankoodu waxa weyan qof wax ma bedelo ma samaynaa doorashadii ma ogola waa kow doorashada dibadhaceeda waxa weeyaan way kala duwantay marka koowaad horta awooddeenna dhaqaaluhu qayb bay ka tahay isma maamulee waa layna maamulaa dhaqaalaha aynu ku bixinna innagu haddaynu haysanno maalintaynu doonno intaynu go'aansanno ayaynu iska bixin karnaa iskuma filin waa layna maamulaayo caalamkaa lug inagu leh lug siyaasadeedba oo dee caalam ku leeyahay way inagu jirtaa waa taas waa qodob qodobka labaad bisayla-aanta axsaabta oo hanan kari waayey maandaydkii la siiyey ummaddu siisay oo qabyaalad iyo reera ku dhex milan oo maalinba maalinta la yidhaha doorashaha la qabtaba waddani intuu tago boorama wuxuu odhanaya saamigii maxaa ka yeesheen dabadeedna waxa weyan jiq bay noqonaysaa reerba halkaa u boodaya waxa weeyaan mushkiladda taagan ee ugu weyne waxa weeyaan bisayla-aanta axsaabta oo aan u bislaanin waxa la yidhaahdo inay hantaan wilaayadii iyo wixii la siiyey mandatekii la siiyey inay ummadda ku matalaanoo iyaga taladu ka goodo reerihii baa gacanta ku haya iyaduna waa qodob kale waxaa kale oo iyaduna ah qabyaaladda oo iyaduna mushkiladeeda leh oo waxa weeyaan axsaabtii waxay u abaabulan tahay reer haddii lagu yidhaahdo ma waddani baa tahay waa lagu garanaya reerkaa tahay haddaad lagu yidhahdo ma kulmiyaa tahay waa la garanaya reerkaa tahay haddaad tidhahd ucid reerkaa macnaha waxa weeyaan in yaroo ilaahay uun dee daayey mooyaane oo dee dee sharaf le dee dadkuma wada xumee oo xisaabta ku kala jiraa way jiraan laakiin dadka u codeeya ee beyska u ahi waxay noqdeen reero ilaa taa laga gudbo oo reer hebel baa meesha haysta madaxweynuhu uu noqdo madaxweyne jamhuuriyadda somalilan leedahay uu noqdo oo loo arko oo aan u arag waxa la yidhaahdo qofku inuu yahay madaxweyne reer hebelah waxa weeyaan mashaakilku wuu taagnaanayaa doorasho la qabtaana dhibaatay dalka gelinaysaa waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay oo golahu diyaariyo wixii xeerar ahaa waa saami qaybsiga saami qaybsigana waa laga heshiinayaa badda ku beegan ku- ku duuban waxa weye waa ta reeraha reeraha waynu ka furfuraynaa laakiin waxa weeye maanta hundred percent doorashooyinka waxaa diidan intii door- dowladdaa cusub la magacaabay waa wadani oo ku duuban waxaa la yidhaahda khadar ha la bedelo cabdillaahi ha la bedelo war khadar iyo cabdillahi guddi bay ka mid yihiinoo waxa weyan waxba awood ma laha laakiin maxamedo sida iminka xuseen ku doodayo haddii xubintii laga shakiyey ama hadal ay soo qaaday een, hadal ay yidhi iyo xu- een, caddayme loo keenay een, idinku xusbi ahaan maxaa ku faraysaan muranka miyaanay ka wanaagsanayn inaad markaa xubin kale oo isla halku ka soo jeeda ka soo jeedo oon eedaysnayn keentaan horta waxa weyaan xeerku rabitaanka qofka maaha waxa weyaan xeerku wuxuu leeyahay waa in aanu u haynin xisbi ama urur wax xil ah wax allaala wax xilahoo u hayaana ma jirto waxa la yidhaahdo wax xubin ah oo maanta xisbigaa ah waan ka aamusnaacay cabdillah een xuseenow wax xil ah oo uu cid u hayaa ma jirto qofku wuu aaminsanaan kara xus- xuseen wuxuu lahaa kulmiye wuu ka tegi wuu- ma aaminsana wuu ka tegi karaayo siyaasaddaba intuu ka baxaa buu halkaa istaagi karaa muwaadinba halkaa taagan buu noqon karaa sidaa daraaddeed waxa weeyaan ninkaasi waa muwaadin xaq u leh inuu shaqadaa qabto wax shardi oo ku jabanina ma jirto xalkeena ku soo dhawaad laakiin aan siya cabdilaahi anigu dhex geli maayo muranka maaragtay labada xisbi ka dhexeeya waxaan se ka hadlayaa wax baarlamaan ansixiyey iminka waxaa sheegay baarlamaanku waa hay-adda ugu sarraysay sharci deji dalka baarlamaanku markuu waxa ansixiyo oo isku raaco de waa sharci buu noqonaya waxa weeyaan haddii taa la saluugsan yahay dee lama yar waa afkay ka weynta in la yidhaha baarlamaanku wuxuu ansixiyo waa xaaraan waa in maxakabadda la dagaa xeer baan leenay maxakabadda xisbigii hadduu ay ka dacwoonaya amba qof maxakabadda dastuuriga ama maxakabadda sare ayaa burin karta wixii loo hayo in kaa la mariyo waay su-aal baan doonaya cabdilaahi waad weydiinen kaa la mariyo ade dalkeena isqaan ku tay fowlxumana way nugu tay waay su-aal baan doonaya ku Eh, ha, weydiin.
haddii ay maalin walba toban kale waa la mudaharaadaya laba kun iyo sagaalkii Waan ogaa.
xisbiga kulmiya mucaaridaa mudaharaadaya Waan ogaa.
cabdiraxmaan oo guddoomiyaha xisbiga wadaniya golaha wakiiladu guddoomiyaha uu la socday ucid baa la Kulmiyu hadee.
labada xusbiba saasay meel xusbiga ucid buu ahaa saasay Ah, labada markii xusbi oo hore mudaharaad kulmiyu ku ahaayeen.
baarlamaanka ahayd.
maanta toban sano kadibna waa la mudaharaadaya maad mudaharaadaysaan iyo waan mudaharaadaynaa baa laysku haya somalilan oo marka hore aan dunidu aqoonsanayn nabadgelyadeeda gobolkay ku taalla halis badani jirto in xagga shuruucda isha laga laliyo ama lagu dhaqmi waayo ama laysku ixtiraam waayo waan ka jawaabaya khadar waxa weeyaan horta mudaharaadka markuu habooya xisbiyood xaq bay looyna sameeyaan laakiin brosijar loo maraa jira wasaaradda arrimaha gudaha ama deegaanka markaa lagu samaynayo waa in waraaq loo qoraa waxay ka cabanayaan maali hiblaayo halkaasaa xisbiga soo maraya waxaasaanu ka cabanaynaa halkaasaanu ku dhaqaaqaynaa halkaasaanu asembeliga aanu isugu imana ku dhammaysanayna security iyo ciidankii noo keena qaabkaasaa la maraa xisbiyadu waxaa ku leeyahin xarumahooda inay dadka ku shireeya hadlaan laakiin ka hor waa inay sii sheegaan marka wixii oo dhan baa ah maaragtay wax walba madaxa lagaga fadhiisanayo oo sharciyaddii aynu dejisinay ayaan la raacayn marka anu waxaan ku talinaya sharciga wixii wax la qabanayo Waxay keenaysa- waxay dhib leedahay arrintaa waxay dhib leedahay marka wax lagu dhawaaqo taa imaka maxamed shaac sheegayey ee, ee, mudanabku waxa weeye wixii qabiil baa laga dhigay xisbiyadii qabiil baad arkaysa oo ku taagan oo magacyadii reeraha reer hebel kursigaasaa la siiyey reer hebel baa halkana wa- waxay ku dhisayeen kambalid waa aarin aad u foolxun bari dhaweyd waa taallaa anugu xisbiyadiisa waxaa nin tol wanaagsan wada doona tolaan buu dhaxlaa war kul- kulmiye ka daaya matel waxaad eegaysaa xisbiyadu maanta doodka ah kelimeena xisbiyiisa u dhisan yihiin oo way ka duwantay tani laakiin waxa weeya in la minimaysgareeyo amba la joojiyo habku dhaqanka la dhex gelinayo dimuqraadiyadda qabiilka Een, waxay keenaysaa reaction xun tan imaka eeg nin baa hadda la isku haystaa oo gabadha mushkulada weyni kama taagna waa waa riyaraac dee maanta waa komishineero waa la ansixiyey nin xaq u lahoo ka saari karaa madaxweynehan ka saari karin maxakamadunbaa ka saari karta oo loo ashkito oo go-aan gaari karta marka waxa weeya wixii markaa doctor jabahore waxa leeyahy reer baa daba joogo xalay waxaa daawanaya buur madow oo dee wuxuu ku hadlay qabaayil eedeynayay haddana la dib- maaragtay laleeyahay go-aan reerku u dhayey xumaan bay keenaysaa marka ummadii shicibka ahaa ee babligii baa la sumaynaya dadkii ehelkaa walaalaha la isku diraya xuseen baa doonayaan weydiiyo Een, Laxman xuseen haddii iminka een, tusaale ahaan halkana waynu ku soo dhowaananaa miyaan la odhan karin waa way way laban laabatay qabyaaladii marka asxaabtu nooyaga habdhaqanka socda xuseen aan taa hore wax kaga- yar kaga yar noqdo horta banaanbaxa iyo mudaaharaad waxaan dee lagu baaqay xisbigu sameeyey ma ahayn wuxuu ahaa xafiiskiisiibuu dadkiisa ugu yeeray xafiiskiisa odhan meel loo hofsax qaadanayo ma aha waa xafiis rajistarid ah diiwaan gashan inuu ummaddiisa iyo taageerayaashiisa wax ku gaarsiiyeen oo uu madax bannaan yahay wey marka horta ta layska hortaaga waa taa kulmiye waynu ogeynoo garoonkii ka soo horreeyey xaruntiisa inta basas lagu soo guro oo la dhigo oo stage halkaa laga sameeyo platformkii laga hadlaayey ayaa mararka qaarkood weliba laga soo dhaqaaqa halkan annagu waanu dhaqaaqayna maanu odhan mudaharaad baa la samaynaya maanu odhan xafiiska ha laysugu yimaada layn war baa loogu sheegaya marka horta ta layska hortaag ta layska hortaag ma qaadan wax sharci u qaadan ma jirin xafiiskiisu ugu yeedhay dadka maantana xafiiskiisu ugu yeedhanaya berrina waa loogu yeedhan karaa xisbi walba
hadaad maalintaaba xisbigii isagoon qaadanin uu mudaharaadii xukuumad jirto oo sharci loo boolis liina joogto maxaa wadan kaga duwaya kulmiye anugu kuma odhan kaasina sharci buu ahaa kanna waa sharci ku melihi waxa weeyaan barosharka barasharka uu xisbigu samaynayo ee sharciga ka baxsan hadduu dee sharciga ka baxo sharcigu ka baxay maalinlagumaba husanba inuu sharci ka baxayo inaanu ka bixin qofku waxaa la ogaada markuu sharciga ka baxo dee markuu farka galo habeenkii baa la xidhxidhayay dadka oo lasii xidhxidhay oo xogayigu ku xidhayay oo kafiyankoo la xidhay sigisog baa lagu daray habeenkii baa dhagaxaan la dhigay habeenkii baa xafiiska lala sii wareego tigni marka horta ma sharci darray ku hadleen mise sharci bay ku hadleenba lama sugin moogtay maxamed qodobkan uu leeyahay shuruudda ku sheegayo waa inaanu ka mid ahayn xisbi iyo urur midnaba siyaasadeedoo kama mid aha buuri maxamed cismaan fadal isagoo risaangareeye oo miidiihu qoray oo uu xubinnimadii iyo xisbigiiba ka baxay ayaa loo soo magacaabay commission waa la diiday waxa lagu qabtay oo la mari waayey kana madax bannaan yahayd asaa la yidhi taasaa qabanaysa kana madax bannaan yahay maxay u qaban weyde cabdirashiid riyara wasiir buu ahaa golaha dhexe ee kulmiyana wuu ahaa waa kaa hadlaya kulmiye nulayleh ee aynu fideogiisa aan kaa tusi karo imanka moobailkayga kaa tusi karo isagoo leh kulmiye nulay leh aan kaa tusi karo meelu kursangareeye lama hayo ilaa imanka golaha dhexe kaarkiisiina waa taa dee lasoo sawiro miidaha lasoo dhigay isna sawirkiisa halkan kugu haya marka ninka caynkaasa cidda isku adkaynaysaa horta iyagaa dee horta doorashadiida taas taas taas waa ishu kale maxkamadda lafteeda maxkamadda lafteeda dee calaamadu suaal saarin ma inoo dhisantay maxkamadda lafteeda ayaa kalsoonideeda kalsoonideeda ummaddu yaa garsoore maantana la magacaabayo berritana la eryayo laakiin wasiirka cadaalad markaad ahayd guddi xuseen soo sidaasun maxkamadduna umay dhisnayn shuruucduna umay dhisnayn sidan wax waliba may ahayn xubnaha komishinkuna goobaha kamay kala imanay dastuurka la furo oo hay-adaha la kala madax banneeyo oo hay-ad walba arrinkeeda loo madax banneeyo oo ay mid walba mustaqilo u shaqaysato eeka daadeer la saxmi maayo
walaal horta xildhibaanku wuxuuna gaarsiiye waxba ma jiraan qodobka maalin dhaweed maalin dhaweed waxay ku baaqeen shir qaran waad arkiisi shir qaran waxaa loola jeedaa waa reerihii baa loo ayaa loo jeedaa sagaashan iyo lix sideeddii ay baynu ka gudubnay shir beeleed dastuurkanaynu samaysannay qodobka soddon iyo toddobaad wuxuu leeyahay qarankan soo dadka shacabka somalilan ilaahay karaamusiiyo wuxuu ku maamuusay qaran waxaa u matelaya golayaasha qaranka ee jira golo kale iyo shir qaran oo kale oo horta dhici karo iman karaa ma jiro waxa weeyaan hay-addii doorashooyinka waa dhaliila waxaa yidhahda ma jirto hay-addii sharci dejin jirna wuxuu ku yidhi ma jirto hay-addii garsoorkuna wuxuu yidhi ma jirto maxaa jira haddaba aynu isaga weydiinno waxa weeye halkanay ku caddahay qodobka saddex iyo tobanaad bay ku caddahay sababta maanta cabdirashiid xilka looga qaadi karo waa maxay waa isagoo shaqo gala waa maxay waa isaga oo sameeya imbartialitiga iyo bartialitigiisii macnaha wax dee eex sameeya oo musuq maasuq ku kaca markaasay xaq u leeyihiin inay ama inay haa shuruud dee goorma waa markuu shaqeeyo waa markuu shaqeeyo haddaana marka hore jirinna waa marka shaqeeyo waa markuu shaqeeyo haddaanu marka hore buuxin laakiin laakiin waxaan doonayaa xusin imika wada dhaliishaan tusaale ahaan imika waxaa jira Baarlamaanka waxa ma jiro, ka- waxa xukuumadda ka ma jirto.
khaldanaadaan ama waxa ka dhaliil hala yeeshaan laakiin soo waxa Maxkamadda haddana ma jirto sharciga inoo dhaliil jira intaasu maaha war waxaa inoo jiraa sidaa ha ahaado sixid buu u baahan yahay waxaanay u shaqayn laayeen murankan u bixilayo u soo noqnoqonayaana mar walba ciddii talada haysa sidaa ku haysa jeclay taha sidaa ku hayso ayay jeclaa taha ciddii dabadda u baxdana way u muuqataa ma garanaysaa marka waxa weeye waxaa inoo muuqda hay-ada mar walba meel uun wada maraa oo aan isjeegaraynayn oo waxaan muranka dadka u soo saaraya ee makhaayad walba geynaya in lagu murmo hay-adii baa shaqadoodii gudan karaya gudan anugu laba meelood baan saxaya mid waa komishinka doorashada midna waa hay-adaha qaranka ee dhisan ee baarlamaanka labadan xubnood ka nigala jaweera gubishiga doorashadu waa hay-ad madax bannaan xukuumadda kuma tirsana way ka madax bannaantay wadaa dhegayso adeer way ka madax bannaantay tusaale waxaa kuu siya sharcigu wuxuu leeyahy si madax si waxaa ku qoran waa hay-ad madax bannaan sina looma faragelin karo ma garatay aniga markaan gubishiga gelayay maxamed xaaji ibraahim cigaal baa ayay magacaabay allah u naxariisto allah u naxariisto waxaa markaa maanaan oy axanayn ninka haddii lixda xubnood markay yimaadaan cid kasta ha keento toddobada xubnood ee la dhaariyo kitaabka ay mareen iyo xilka ay hayaan waa in lagu aaminaa waayo qofku maaha neef xolo lumaya kitaab buu maray iimaan buu leeyay diin buu leeyay ka diidaana waan waxanba ma aaminsan waxa weeyaan markaa xilka ay hayaan waa in lagu ilaaliyaa xisbiyadu wixii gefa iyo xukuumaddiiba madaxweynu mid buu ku leeyahy ma xukuma wuu ka madax banaayo kumishinku wuxuu ku leeyahay hadday xadgudbaan guddi baadhiseed inuu magacaabo guddi baadhiseed inuu magacaabo guddigaasi ay soo taladii keenaan marka uu baarlamaanka u gudbiyo baarlamaanka cod u qaado midunbaa isaga looga baahayay security-ga xagga amniga xukuumadda iyo bashad wixii looga baahdo inta kale waa laga madax bannaan yahay waxaa yimid tan xubnaha lagu murmayo dee waxaa la yidhi war haddii meeshii dee masaajid laga qayliyo haggee loo kaca baarlamaankii waa ciddii kala reebaysay iyagiiba ansixiyey majority xaddhaafi weli waa go-aankeenu ka ugu yar baa konton cod helay afar iyo lixdan baana joogay markaa guddoomiyaha laga reebay xalkan raaci waxa weeye instituushadana samaysanee dalka ka jira waa in la aaminaa oo lagu kalsoonaada ciddii wax diidaysaa haduurta ha ashkatooto haddaynu idhaahno madaxweynuhu madaxweyne maaha maxaan ku lehay maxkamaddii maxkamad maaha baarlamaanka wuxuu gaaray waxa maaha de way are nothing marka kulligaa waxa weeyaan inna waxaa midiin marka xuseen adoo soo koobaya xal maxaad u aragtaa kelmadda xalka kale.
war anigu- war anigu- war anigu xalka waxaan u arkaa xubintaasi xubinta anigu xal waxaan u arkaa xubintaasi may buuxin shuruuddeedu waxay ku dhisan tahay ansixinteedu waxay ku dhisan tahay warbixin baadila ayaa ilaa ima ku dhisantay madaxweyne madaxweynaha oo tusaaleeya oo idhaahdo war sharuuddaa maan ilaalin markii hore maan ilaalin waanay kugu sugan tahay I- istiqaalad bixi istiqaalad bixi meeshuu doona ee kale wasiir ha ka dhigto laguma haysto xilkii kale ugu dhiiba ha u dhiibo ma garanaysaa inuu madaxweynuhu fududeeyo halkaas oo hawl yareeyo iyo inuu isaguba risaan gareeyo oo qaranka dhibaatada ka dul qaado labaduba labaduba way keeni karayaan haddii se lagu talagalay lagu talagalay inay dee murankaasi jiidaado oo dhagaxii lagu gudban uu noqdo oo amba doorashooyinku hays riixaana kusii joog ay noqoto ama kuwii kuugu shubi lahaa ha noqoto ay noqoto dee waa taa taa kumaan darin maxamed ayaan soo ururin waayo waan soo ururin waan soo ururinaya xalka xalku waxa weeye xisbiga waddani inuu oggolaado komishinkii oo aynu doorashada u dareero oo ay muranka ka saaraan inay doorasha inoo qabsoonto xubinta uu ka hadlayo qodobkaa saddex iyo tobnaad baa sheegaya marka uu shaqo galo way soo dacweyn karaan madaxweynaha gudduu saaraya golaha lagu celinayaa golaha kacqab waxba saasay ku dhammaanaysaa waxaa la idhaahdo maantayta waxaynu u baahannahay doorasho inaynu qabsanno waynu ku ceebaysanaa golihii wakiiladu intaa inay fadhiyaan golihii deegaanku intaa fadhiyaan cidda ilaa iyo iminka saddexdii sannadood ee ugu dambaysay hor fadhidaana waa xisbigan waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin xabiibkay aad iyo aad baad mahadsantihiin
waxaa barnaamijkan falanqaynta jimcuhu idinka imanayay dhegaystayaal maanta magaalada hargeysa waxaa barnaamijka martidigu ahaa xuseen axmed caydiid mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee waddani ahna xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada maxamed jaamac axmed waa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waana xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada waxaa sidoo kale barnaamijka martidigu ahaa oo ka qaybgelayey guddoomiyihii komishinkii ugu horreeyey ee somalilan ay yeelato ee doorashooyinka cabdilaahi cabdi xaaji cumar dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa wakhtigiinna dhegaystayaal barnaamijka inta ayaan ku soo gebagabaynayaa waa khadar maxamed cakulle oo barnaamijka soo saaray isku soo duwey idinla socodsiinaya oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
halkaa aynu ku dhaafno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nala soo codsiinayay khadar maxamed cakulle falastiin ayaa noo haysa qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona mahadsaned maxamed bashiir ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa sheegay in isbahaysiga qowmiyadaha ku salaysan ee haya talada dalka etoobiya uu hadda u xuubsiibtay inuu noqdo hal xisbi hase ahaatee koox muhiim ah ayaa qaadacday tallaabadan jabhadda t p l f oo iyadu markaasi ka mid ahayd jabhadihii sanadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii xukunka ka tuura mingista ayaa waxa ay sheegeen inaysan taa ku raacsaneyn ra-iisul wasaaraha internetka ayaa ka dansan dalka iiraan dhinaca kalena iyadoo taana looga gol leeyahay in lagu cadaadiyo dadka dhigaya mudaharaadyada dowladda lagaga soo horjeedo oo hadda galay maalintiisii lixaad mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in ay si tartiib tartiiba usoo celinayaan adeega internetka oo dhowr markaasi goobood oo dalkaasi ka tirsan weli ka dansan hay-adda net blocks ee fadhigeedu uu yahay dalka britain lana socota adeegyada internetka ee iiraan ayaa ku sheegta twiityo ay soo diraysay oo xiriir ah in boqol iyo saddex iyo toban saacadood oo internet la-aan ah kadib ay hadda internetku uu si tartiiba uu usoo noqonayo tahay aad baad umahadsantaa falastiin haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta iyo khadra daahir cige
qadra daahir cigiiyo heestii cudurka kaa gala fardaha waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii jimi faare intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
VOA News, I'm Gene Randall.